magaalada baydhabo ee caasimada kumeeldeerka ee koonfur galbeed weliba leh qobod ay kulanagu ku hadalaya sidii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed leh qobod lahay banaanbah roobdoon waa lankatukudilaha istilaadi roobdoonkee kulankii weliba ku qeybgelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda u qaaftay arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada culmaa udiin gudoomiyaalka xaafado magaalada baydhabo iyo qeybaha sheeldun ee bulshada magaalada unkuryaana kumada golo culmaa udiinka degmada baydhabo ee koonfur galbeed yana kulanku ku hadli oona bulshadanka baaqi inyoon diyaar garooban sadeberi songe iyo sidoo kale banaanbah roobdoonge jimaaci sabti axadi inala sooma isniinna inuuna ambana warshada xasay banaansha katukanasi una hortaba weela jarnay reer beelow guud ahaan way faraanay ini ilaahay antoo bashaagna ini ilaahay istikfaartida badiya ini liscafiya ini wal al walaaga dulmalka haysada la shal nagsada la naqanankii la dulmiye cafila ku dalaba walaaga ku haysoon liingnaga way ka talanay oo go-aan laka jeeray inii jimaado baryay esoon la bilaawa jimaaci sabti axad la sooma isniinna una warshada xasay salaadi istisqaa un ankabana sida horta bahaado jartay masaajida laku wacdigi doona dadka walaalin sheega doona inii la dhega nugulaada ilaahay lingnagada ilaahay toogna culaysin la sheegahay roobkii waylalaya yarya beero waylaya abuurkii gubadi warobersho waylaya biimileh ilaahay aan nagadaana ilaahay aan too bisheenaana isdheegneen allah siin barakahay guud ahaan dadweynaha koonfur galbeed culamaa udiinka wadankawo way siin lanaa jooga dheegaan ilaahayna aan nagada ilaahayna aan too bisheegneen iscafiineen isla shaqayneen maalinta isniinta haddii ilaahay eranaa ganacsi hal hiroy dhaqdhaqaaq dhan hal hiroy bannaankaas salaada in bannayn geeka mayn foogni oo ini un ilaahay subxaana watacaala tuugno roobdoon la suubiyo oo ardayda guud ahaan soomaali maynka baaqane ini roobdoon la suubiyo gaar ahaan koonfur galbeed may lenaa ardayd meel kasta oo koonfur galbeed roogda dadshe may faraane ini ilaahay langnagado gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo oo kulan ku hadila dhanishay bogaadi ka dhawaaqowka banaanbaag roobdoonke usohose inay kaalin weyn ku qaado doonaan abaabulka unway inta ku hadalaanaya inii roobdoon la sameeyo banaanbah la sameeya taasi oo runtii laisla qaadadii inay ulmaa-udiinkii abaabulkii galla kaalinta kuwadyoosku leh una dad oo howlo howlo iyoonay beer ka tiirsan ahayni marka haddii roobabkii yaraadan oo abaaro badadaan beerwagin walma ka bahayaan howlagayna baaba-ayaan markaase taasanin dhin intii un ilaahay toogno nacimadii ilaahay un horta bahaysanintiisu ilaahaysaninnaga intaasayahayti la taliyaha dhinaga diinta ee madaweynihii koonfur galbeed ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda uu qaaftiyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xildhibaan barre aadan idnisha ku hadili kulanka
culmada buraarijida geeke meelamadana sukooye ku hadaleen dadunda diimadu dad masaakiina ducfew dad ilaahay diintiis hoblan sheegana boorayo jadboodayo nugulu ilaahay subxaana wa tacaala inay raalinagda dembidhaafka allahna siyo may lisla qaadaday inyoonay sacdoon laku bilaawo landhagaaga roobdoonkii bereejimaada eetana ilaahay subxaana wa tacaala culmada an sheegda isla galabnimadan bereen la soomo wacyigelinta iyo masaajidku hadalowkana geeka la bilaabo duhurkii marka arintaasa horta geeka yaalniska kooye ilaahay wali ku tuugaana ini ilaahay roob degdegana sii umada iyada nugla haddii nugla iyo wal aragda culeysa koona mayleyla kukabahsada kore ini ilaahay la toogo taasa iska afgarani sabtana la soom axadna la soom gee isniinteena la banaanba dalka koonfur galbeed dhan meelma roogdo cilaankaasa aragdayaa yaka daraana insha allaahu ilaahay tuuga noo aqbala hata ka horbadan hataa geeka inta culammada ka sheegaasi roobkan roobshay madoosahninka daaye roobdoonkii ligoodoo aragday mayla ashaari la waaye ilaahay roob niinsheeni ilaahay sidoo kale ninniinku aqbala oo aragday ilaayaa ilaahay ku tuugaana marka geeka arrintaasalniska kooye waana waa iska fahmi sidiberson ee kuriyadu iyo ka dhawaaqeen bahda wasaaradda diinta u qaaftay koonfur galbeed ulmaudiinka weliba maalinta isniinteleka balansinya banaanbaha roobdong oo lakatukudo salaadi roobdong